Ururada haweenka ee ka dhisan degmada Doble ayaa ah kuwo mar waliba u taagan garab siinta bulshada gaar ahaan dumarka u baahan garab istaagga. Guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada Doble, Faadumo Cabdi Yuusuf, ayaa ka warbixisay caqabadaha haysta haweenka ku nool degmada, si gaar ah ururada haweenka oo ay sheegtay inaysan haysanin xafiis u gaar ah iyo sidoo kale howl ay shirarka ku qabsadaan. Guddoomiyaha ayaa geesta kale xustay in inta badan ay garab istaag u muujiyaan inta awooddooda ah haweenka ku nool degmada ee mararka qaar dhibaatooyinka soo wajahaan.
caqabadaha hortaagan haweenka horta mid lasoo koobi karo ma aho maadaama ay sidaas sii taxan caqabado fara badan baan aan- ayaan haysataa oo waxaa ka mid ah ma haysano xafiisyo ma haysano hoolal aan iskugu imaano aan ku shirno oo caqabadana haysata iyo nabadii iyo wixii sidaan hadda nabadan dhalanayna aan leenahay markaan nabadii raadinayna haweenkii meelaha unbaan iska soo wacanayna meel baan iskugu imaanaa ma haysano micnaha hataa meel yar hal qoloo yaroo noo kiraysan baa jiraan kirada hataa dowlad naga awoodeynin maamul naga awoodeynin anaga aan iska bixinaa marka caqabad weyn baana haysata haddaan nahay degmadii dhoobley haweenkeedii caqabad weyn baana haysata oo tahay aan haysanin een, meel cayiman oon iskugu imaano oon ku shirno oon ku wada hadalno dhibaatadana haysato iyo dhibka dhacaya aan ka sheekeysan karin marka caqabada ugu weyn oon haysato haddaan nahay degmada dhoobley arintaasaan haystaa maadaama aan ahay guddoomiyaha haweenka dhoobley ee dhibaato badan ayaa haweenkii ku dhacayo awood aan aan micnaha ula isticmaalo mise aan wax ugu qabtana ma haysti sidaas ay sii tahay ani iyo gabdho badan oo isku xiran oo hooyooyinka ah ayaa wax alla wixii anaga gacanteena dhaqdhaqaaq ee tahay ayaan ku suubinaa inaan ruuxii dhibaataysan iyo ruuxii dhib qabo inaan sidaas aawadeed aan ugu tagno aan u geyno waxaan u geyn karno Ururka haweenka ee degmada Doble ayaa inta badan ka qayb qaata howlaha nadaafadda ee degmada kuwaas si silqaan ah ku nadiifiya wadooyinka magaalada.